gudoomiyaha gobolka hiiraan cabdulaahi axmed maalin oo ay weheliyaan xubno ka mid ah maamulka heer gobol iyo degmo ee gobolka hiiraan ayaa booqday qoysas uu saameeyey roobabkii xalay ka da'ay magaalada beledweyne kuwaasi oo maciinbiday hareeraha waddada laamiga ah kadib markii daadad xooggan ay buuxdhaafiyeen guryahooda qoysaskan oo u badan dad danyar ah islamarkaana ku nool kaamamka barakacayaasha xaafadaha kooshin iyo xawataako gaar ahaan laanta kutimbo ayaa inta badan u barakacay duleedka waqooyi ee magaalada beledweyne gudoomiyaha gobolka hiiraan cabdulaahi axmed maalin iyo gudoomiyaha degmada beledweyne cumar cismaan calisow ayaa si wadajira uga waramaya saameynta roobabkan iyagoo ku baaqay in gurmad lala soo gaaro taabneen badan ayay ku yeelatay bulshadii ta hadda ka warhay ee ta aad u jeedaan dadkii ku dhaqnaa xarumaha barakacyaasha kaamuunka iyo dadkii danyarta ahaa dhammaan xaafadaha iyo xaafadaha way saameeyeen biyihii waxaan leenahay qof walba oo muxsiniin ah oo bulshada ka mid ah inay ka qayb qaataan dadkan sidii loogu gargaari lahaa waxaad ogtihiin saadaashii la saadaalinahay roobabkan dabeelaha wasta iyo biibaxadan dhibaatada ku haysta shacabka xaqiiqda waxaad moodaa in beledweyne qayb ay ka bilaabatay waxaan alla ka baryaynaa intaan inuu ummaddu ugu simo reer beledweyne mar walba biibaxadu way saamaysaa oo sanadkii laba mar ayay dhibaato ku tahay lama istaagin ilaa xalay saqdi dhexe ilaa haddeertaan waa ujeedaan dadka dhammaan laguma harin xaafadda kooshin iyo xaafaddan xaawataako qaybtan ee waqooyiga dhagax jibis inta hoose taasna waxay ka dhalatay sidaan horeba u sheegnay roobkii oo korkadhibina oo dhowr saacadood da'ayay iyo waadiyaashii oo soo gadoomay cufnaantii ka dhalatay labadaasna in guryihii qoysaskii deggana ay soo barakacaan waxaan rabnaa marka inaan gaadiidleyda ilaahay khayr ha siiya ay dadka u naxariistaan aysan ku qaaliyeynin inay dadkaas ay saaraan oo aysan ka macaashin dadkaas dhibaataysan waxaa kaloon rabnaa inaan baaq u jeedinno haadaha soonfalka oo maalmahaanba ku howlanaa sidii dadkaasi haddii dabayshaas iyo roobkaas iswataa ay yimaadaan la filaya inay maaragtay dhibaatadan ay geysan karto sidaan u yarayn lahayn aan ka wada hadlaynay iyagana waxaan leenahay wixii da la filaya waa dhaceen xalay ilaa hameen hore roobka ka dhacay magaalada beledweyne dhibaatadaay geysteen way caddahay waa kaasoo dadkii laamiday soo safan yihiin waa kuwana gaadiidkay saaran yihiin marka idinkana waxaad qaban kartaan qabta waa markii labaad oo muddo afar bilood gudaheeda qaybo ka mid ah magaalada beledweyne looga barakaco fatahaad ka dhalatay roobab ka da'ay gudaha iyo deegaanada ku xeeran magaalada